halkan waxaanu iskugu nimi maanta oo sabti ah inaannu ka warbixinno ujeeddadayada maadaamaannu ku sugannahay degmada dhaxmo iyo misir oo ka tirsan inay tahay degmo ka tirsan puntland laakiin waxaannu haddeer subaxaas halkaa halkaa ka caddaynaynaa inaannu ka tirsanayn puntland in aan ku darsan doonno ciidamadayada ama ciidanka aan hoggaanka u ahay maamulka jamhuuriyadda somalilan sidaa la ashligeed waxaa nagu kalifay inaannu saako caddayno inaannu ku darsanayno ciidamadayada maamulka jamhuuriyadda somalilan aan leenahay daris wanaagga deegaanka danta guud ay naga dhaxayso in aanu ka tanaasulayno maamulka puntland kuna darsan doonno maamulka somalilan sababaha nagu kalifay waxaa ka mid ah xaquuqdii aanu ku lahayn puntland kama hayno waxaa ka jira maamul xumo musuq maasuq kala dambeyn la'aan waxaanu ugu baaqaynaa maamulka somalilan maadaama degaankaasi uu ka tirsan yahay degaanada somalilan in aanu ka helno xaquuqdii aanu ku lahayn maamulka somalilan ciidan halkan waxaa ku sugan afar boqol oo askari wax ay ku haystaan ma jirto maamulka puntland xuduudaha waxay ka sugayeen ammaanka hadda waxaanu sheegaynaa oo caddaynaynaa in maamulka jamhuuriyadda somalilan wixii qalalaasa ku wada lidda ku wada aanu gacan bira kaga qaban doonno haddii aan laydno waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto in somalilan ay tahay dowlad jirta waxaanu u sheegaynaa madaxweyne cabdiweli cali gaas in aanu u fadhiyi doonin xaduudahaasina ay yihiin xaduuda somalilan soona afjari doonno xaduud walba ay somalilan leedahay haddii alla idmo waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed maanta aan xasuusinaynaa maadaama aan ka soo horjeedo beesha cabdiraxiin aan ka soo jeedo xiisya maydh ilaa ceyrgaawo ilaa burco waxaa ka tirsan degaanadeeda dhaxamo misir laag waa degaan ay leedahay somalilan annagaana u jidaynna waa deegaankayagii annagaa ku darsannay annagoo ku wada soconno oday saqiir kabiir inaannu ka goosannay maamulka puntland si rasmiyana ugu biiri doonno somalilan wax damboo suukaaya jirayaana aysan jirin